إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad habeennimadan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaqiijisay inuu shahiiday a-sheekh maxamed mire jaamac oo ahaa waaliga walayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kadib markii ay diyaaradaha maraykanku ku beegsadeen duleedka deegaanka kunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose mu'asasada alkataib ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda baahiso xalqada saddexaad ee taxanaa loo bixiyey geedigii garguurte guul mise gebidhacleen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobolada baay shabeellaha hoose iyo gaarisa oo kenya ay gumaysato dad bukaanno ahaa oo ay saamaysay xayiraaddii duulimaadka ah ay dowladda federaal ka saartay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa ku geeriyooday gudaha magaaladaas maleeshiyaadka liyu boolis ayaa xabsiga dhigay tobannaan ruux oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaallo ka dhacay dhulka soomaali galbeed intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena uu door karoona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaqiijisay inuu shahiiday a-sheekh maxamed mire jaamac oo ahaa waaliga walayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kadib markii ay diyaaradaha maraykanku ku beegsadeen duleedka deegaanka kunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose haddaba bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed bayaan ku qoran luuqadda carabiga oo uu ku saxiixan yahay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey istishaadka hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta kaas oo uu maraykanka ku beegsaday duqayn diyaaradeed oo ka dhacday wilaayada islaamiga shabeellaha hoose horedhaca bayaanka waxaa lagu bilaabay ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
si ay ku dheehan tahay faan sharaf galladaysi iyo wafaa waxaan ummaddeena muslimka u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiidha istishaadka sheekha mujaahidka ahaa moxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga oo leh siiro ay ka buuxdo dacwad jihaad boorin iyo nafur in badanna wuxuu ku taamayey in masiiradiisa lagu soo afjaro khaatimada nafurka wuuna helay wixii uu tamaninayay sidaan u rajaynayno kadib in ka badan afartan sano oo uu jilbi xirnaa u adeegidda diinta allaah una jihaadayay sidii kelimada allah kor loogu qaadi lahaa muslimiinta iyo mustadcafiintana loogu hilin lahaa wuxuu ahaa qofkan ugu wanaagsan ee u adeega diinta kana soo dhalaala faqrigii lagu aadiyey waxaana masiiradiisa jihaadka ay ku soo gebagabowday in allah dartii loo dilo sidaan u rajaynayno kadib markii lagu beegsaday duqayn maraykan oo ay fuliynimo ka muuqato sida bacaadada u ahayd allah wuxuu yidhi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi waa sidan gebagabada iyo dhammaadka dadka go'aannada mabaadi'da iyo nafurka leh waana mid ku xardhan dhiig iyo daacadnimo laguna dhowray ku sugnaanta islaamka mujaahidka shahiidka ahna ma raadsado wax uu ku beddesho diintiisa wuxuu mar weliba filaa raxmadda rabbigiisa haba ka caroodaan isbahaysyada gaalada iyo dowladaha kufriga oo wada jira kaas ayaana ah guusha aanay gaari karin ciidamada kufriga iyo riddada waana guusha mabaadi'da sidqiga iyo ammaanada xaqa iyo diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalem wuxuu yidhi kama zuusha koox ka mida ummaddayda inay ku taagnaato amarka allaah mana dhibto cidda garabkooda ka baxda ama ka soo horjeesata ilaa uu amarka allah uga yimaado iyagoo dadka ka dhex muuqda bayaanka tacsiida iyo hambalyada ee ka soo baxay hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isagoo sii socda lagu yidhi sheekha mujaahidka ee moxamed mire jaamac waa rugcaddaa ka mid ah raciilkii hore ee mujaahidiinta u oofiyey diintooda iyo ummadooda wuxuuna dadaallo muuqda ku lahaa ka hortagga xamalaadkii gaalaysiinta ee sagaashameeyadii taasoo lagu beegsanayey shacabka muslimka ee soomaaliyeed laguna duminayey caqiidadiisa waxayna ku soo dhammaatay jab weyn iyo fashil cad taasoo ku timid waardiyaha adag ee laga qabtay diinta ee ay ku howlanaayeen ragga la midka ah sheekha mujaahidka ee moxamed mire iyadoo bayaanku soo bandhigayo manaaqibta iyo wanaagga uu lahaa sheekh moxamed mire waxaa lagu yidhi waxaa lagu yaqaanay sheekha dadaalka ballaaran ee uu ku bixinayay midaynta safka muslimiinta aad ayuuna ugu dadaali jiray in dadka la isku soo dumo kelimadoodana la mideeyo waxaana arrinkaas ku dhiirigelinayay hadalka allah casa wajalla ee ah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص wuxuu sidoo kale dowr muuqda ku lahaa musaalaxada la dhex dhigayey qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dadaalada ay sameeyeen isaga iyo walaalihiisana wuxuu allah sabab uga dhigay in lagu ilaaliyo dhiig macsuum ah oo daadan lahaa ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka waxaa sidoo kale aad loogu xusuusan doonaa sheekh moxamed mire raadidkiisa la mahadiyey ee xagga dacwada isaga ayaana kormeerayey xamladii ballaarnayd ee dacwiga ahayd ee dhowaan laga sameeyey wilaayaadka islaamiga taasoo loogu magacdaray irshaadu ulumma ilaa sabiili arashaad rajada iyo umniyada uu inta badan ku taami jiray sheekhuna waxay ahayd inuu arko wadammada muslimiinta oo laga xoreeyey rijisiga gumaystayaasha ummadduna ku naalooto xorriyad iyo karaamo lagu helay hooska shareecada islaamka iyadoo ka fog waxyaabaha ay soo meerinayaan gaalada iyo haymanada nasaarada xabashida waxay ragga la shaqeeyey uga markhaati kaceen maamul wanaag nafur jihaad nusxi iyo tubta toosan oo dadka lagu hago waxaana barbar socday qalbi jilicsan oo gobonnimo xambaarsan saamaxaad badan warac ah kaadsiimo badan xishood ku tilmaaman aad u jecel ansaarta oo maamuusa malaha u wanaajiya walaalihiisa muslimiintana u adeega oo u dabacsan ilintiisu dhowdahay aan marnaba ka go'in xuska allaah qofkii la fadhiistana waxaa deeqi jiray wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa sarreeya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo uu isaga kala gudbay fagaarayaasha toban saanlayaal dheer uuna wajahay halisyada dilka iyo geerida haddana kuma guulaysan gacanta dhagraysan ee maraykanka inay gaarto ilaa markii uu alla qadaray ajashiisana dhammaatay mooye diyaaradaha maraykanka ayaana duqeeyey habeennimadii afarylabaatanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan afarylabaatanka disembar labada kun afarylabaatanka si dhiiggiisu isugu beddelo iftiin iyo holac waa ilays u iftiiminaya dhabbaha ciidankiisa ka dambeeya iyo holaca gubaya kuwa dilay waana sidaas mar kasta uu maraykanku naga dilo nin rageed gob ah waxaa beddela nin gobeed ka ad adag ballanka dhiigga lagu waraabiyeyna waxaa qaada wiilal alle rumeeyey oo diin aan islaam ahayn iyo dhabbe aan jihaad ahayn ku raalli noqonaynin waxayna ku dhaarteen in dhiigga sheekh moxamed mire aanu hadur noqon doonin maraykankuna ha sugto halaagga uga imaan doona guutooyinka fatxiga ee heeganka iyo kamiinka ku jira ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maqaamku yahay boos lafaano oo sharaf ah oo aanu ka warramayno faaris haliyey ah oo ku baxay fagaarayaasha jihaadka haddana waxaan ummadda muslimka uga tacsiyeynaynaa istishaadka hogaamiye ka mid a hoggaankeeda iyo daaci ka mid a ducaaddeeda si gaar ahna waxaan u tacsiyeynaynaa ehelka sheekha qaraabadiisa iyo dadkii jeclaa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana ku leenahay alle ha aqbalo shahiidkiina waana idinkugu hambalyaynaynaa halyinnimadiisa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa walaalaheena mujaahidiinta ee jooga saaxaadka jihaadka caalamiga ah iyo dad weliba oo u kulmay uheelinta diinta allah meel weliba oo ay ka joogaan caalamka qaybaha dambe waxaa bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula hadlay nuqabada mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo guud ahaan howlwadeennada oo uu sheekh moxamed mire amiir u ahaa waxaana lagu yidhi kani waa amiirkiina oo ku baxay waddada jihaadka iyo dacwada allaah ma doorbidin raaxo iyo caajis siiradiisana waxay ahayd mid ku tilmaaman dadaal iyo raad muuqda ee fadligiisa waxaad ku ilaalisaan ballan wanaag iyo khayrkaood isku dardaarantaan ballankiisana waxaad ku dhowrtaan inaad ku sugnaataan jihaadka cadowgiinana yuusan idinka arkin taagdari iyo tabardari taas ayaana ah tilmaamta lagu garan doono inaad amiirkiina u oofiseen ballankii aad la gasheen gebagabadii maraykanku wuxuu noogu goodiyey dil iyo jab allena wuxuu noo ballanqaaday guul iyo shahaado waxaana arki doonnaa labadaas yabo midka dhab noqda allah wuxuu yidhi يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
mu'asasada alkataayib ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda baahiso xalqada saddexaad ee taxanaha loo bixiyey geedigii garguurta guul mise gebi dhacleen faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh taxanahan oo ah mid xasaasi ah ayaa soo bandhigaya labadii gu ee lasoo dhaafay dagaaladii dhexmaray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalk oo garabsanaysa shisheeyaha waxaana lagu daawanayaa xaqiiqooyinkii dagaalka mafiilashadii iyo goondiiskii xasan sheekh maxamuud ayaa run noqday mise dhanka kale hay natiijadu isku bedeshay su-aalahaas iyo waxaa filimka looga boganayaa waxa keenay jabka ciidamada dowladda federaalk silsiladan qaybteeda saddexaad ayaa u muuqata inay ahaan doonto mid kasii kulul xalaqaadkii hore iyadoo loo qiyaas qaadanayo taxanaha dhacdooyinka iyo mowduuca lagu ballanqaaday qaybtii labaad ee la daawaday dhammaadkeedii baraha internetka ayaa aada loogu daawaday taxanayaasha ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataib ee ku hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana haatan aada loo wada sugayaa xalqada saddexaad ee goordhow ay ballanqaaday alkataib waxaana dhegeystayaasheena annagana u ballanqaadaynaa hadday xalqada saddexaad soo baxdo inaan ugu soo gudbin doono wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda insha allah ciidamada xarakada mujaahidiyiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobolada baay shabeellaha hoose iyo gaarisa oo kenya ay gumaysato tafaasiil ku aadan waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir rag ka tirsan gootada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tiro madaafiic ah waxa ay ku garaaceen xero askarta dowladda xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada buurhakaba ee gobolka baay madaafiicda ayaa ku howatay gudaha xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada itoobiyaanka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin deegaanka lamber lixdan dhanka gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenya waxaa ka dhacay weerar dhabagal ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhageen ciidamada kenya iyo maleeshiyaad soomaaliya oo la socday weerarkaas ayaana waxaa ciidamadaas lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo kenyaati ah ayaa ku naf waayay weerarka kabiinka ah halka sidoo kalena ay afar kale ku dhaawacmeen kuwaasoo saddex ka mid ah ay ahaayeen kenyaati halka midka kalena oo ka tirsanaa maleeshiyaad soomaali ah oo ay tababaratay dowladda kenya islamarkaana qayb ka ah dhibaatada ciidamada kenya ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka n f d weerarkan jidgalka ah ayaa si gaar ah wuxuu kaga dhacay deegaan lagu magacaabo walmareer oo hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa dad bukaanno ahaa oo ay saamaysay xayiraaddii duulimaadka ah ay dowladda federaal ka saartay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa ku geeriyooday gudaha magaaladaas warkan waxaa soo jeedinaya farxaan cali tan iyo wixii ka dambeeyey xayiraaddii ay dowladda federaalka saartay duulimaadyadii ka bixi jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa waxaa la soo warinayaa intaasi ay ka dhalatay inay dad ku dhinteen halkaasi maarayaha garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ugu magacaaban maamulka la baxaya jubbaland ayaa xaqiijiyey in dad bukaanno ah ay geeriyoodeen kadib xayiraaddii duulimaadka ee ay dowladda federaalka saartay garoonka diyaaradaha ee magaalada duulimaad wax la siyaasadayn kara ma aha arrintan si guud ahaan jubbaland bay xayiraadda loo saaray waxaana ugu cusub saaka oo ah maalintii labaad ay xayiran yihiin dadyow inay dhinteen oo caafimaad darro u dhintay qaar bukaano yihiin oo weli maaragtay meel ay u baxaan iyo meel ay daba u doontaan laayihiin ma garad dadyowga qaar baa ma bukaanadooda aada u litay dad qaarkood ka mid a allah u naxariisto waxa uu intaa ku daray in arrintan mas-uuliyadeeda ay qaadayso dowladda federaalka haddii ay xayiraadda sii socotana ay si deg deg a xal uga gaari doonaan dhibaatadan kulley mas-uuliyad darrada ah dowladda unbaa maxay aheeda ka jawaabi doonta oo qaadan doonta mas-uuliyadda intaa la eg dadna ilaa iyo hadda meelaan marino iyo meelaan geenno yaan la-nahay sababtoo ah waxay u baahdeen bukaanada qaarkood ee waddanka dibaddiisa ay u baahdeen meel la marina ma leh nairobi ma aadi karaan muqdisho oo waddankoodii dhexdooda ma soo aadi karaan marka culeys aad u weyn baa maalintii labaad hadda maaragtay ka dhashay xayiraadii diyaaradaha dadkii anaguna hoos joogaa shacabkana waxaan u ballanqaaday inayna sii dulmanaan doonin insha allahu oo si deg dega xal loogu raadin doono hadduu alla yidhahdo arrintan hadday sii socoto arrintan ayaa timid xilli uu taagan yahay khilaaf u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland kaas oo hadda u muuqda inuu sii xoogaysanayo marar badan ayaa sidan oo kale horay loo joojiyey diyaarado isaga kala gooshi lahaa magaalooyin ku yaalla soomaaliya ayadoo dad rayd ahi ay saameyn ka soo gaartay xayiraadahaasi lagu soo rogo duulimaadyada ka shaqeeya dalka maleeshiyaadka liubolis ayaa xabsiga dhigay tobannaan ruux oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaallo ka dhacay dhulka soomaali galbeed qodobkan waxaa sii ambaqaadaya mubaarak cumar iyadoo maalintii shalay uu dagaal culus ka dhacay deegaanka dacwele ee dhulka soomaali galbeed kuna hoos jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya ayay maleeshiyaadka liubolis xabsiga dhigeen tobannaan ruux oo ka mid ah dadka deegaanka in ka badan afartan ruux oo ay ku jiraan odayaal ka mid a dadka deegaanka dacwiley ay xabsiga dhigeen maleeshiyaadka xabashada u aqdaaman ee liyu boolis kuwaasoo ay ku sheegeen inay ku qabteen dagaalkii shalay ka dhacay dacwiley muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada gaar ahaan barta facebooka ayaa waxaa lagu arkayaa odayaal aad u tiro badan oo da ah kuwaasoo ay soo qafaasheen ciidamada liyu booliska ay xabashad u carbisan dhinaca kale maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu si adag u cambaareeyey xasuuqa iyo tacadiyaadka ay maleeshiyaadkan ka wadaan deegaanka dacwiley ee dhulka soomaali galbeed waxaa loogu yeero wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka la baxay somalilan ninka lagu magacaabo cabdalla maxamed carab ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin dhibaatadii xasuuqa lagu hayo dadka deegaanka maalmihii u dambeeyey waxaa sa soo tariyey dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka libi booliska ee rabaayadda u ah xabashida iyo dadka deegaanka dacwaley ee dhulka soomaali galbeed ee ku hos jira gumaysiga xabashida dagaaladan ka socda deegaanka dacwaley ayaa dhaliyey khasaare isugu jira dhimishiyo dhaawac iyadoona weli uu socdo dagaalka dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa